بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله حنكون حشرني كتابك أعلام السنة المنشورة للحافظ الحكم رحمه الله تعالى عشر كان وعشر بقول سقاشن يلبو waxaynu ku sharaxaynaa su-aasha boqol konton iyo saddex waxaynu ka soo baxnay eh, maraatibulqadar oo ahayd cilmiga iyo kitaabada iyo mashiicada iyo khalqiga almaraatib alarbaca markuu inoo soo caddeeyey ayuu sheikhu halkaa wuxuu keenay su-aal waana su-aasha boqol konton iyo saddex waxa uu yidhi hal lilcibaadi qudratun wa iraada hal lilcibaadi iraada iyo mashii'a iyo qudrad ma leeyihiin ay wax ku qabanayaan oo iyaga loo tiirinayo macnaha mashii'a iyo iraada iyo qudra way noo soo sharaxay mashii'a waa waa iyo iraadadii iyo waa doonis waxaan inay iyagu dooneen marka qofku markuu wax qabanayo ma leeyahay isagu go-aan iyo doonis iyo iraada iyo quwad ilaahay uu siiyey oo waxaanu ku qabto oo markaas loo tiirinayo oo leeyahay hebel baa waxaa sameeyey mise ma laha jawaabta wuxuu yidhi nacam jawaabta waxay noqotay nacam lilcibaadi mashiicatun wa qudratun wa iraadatun ayay leeyihiin oo ilaahay baa ku abuuray awood bay leeyihiin ilaahay uu siiyey oo ay wax ku qabanayaan sidaa daraaddeed marka iyagaa loo tiirinayaa oo la odhanayaa hebel baa waxaan sameeyey iyada ayaana lagula xisaabtamayaa wa bixasbihaa waxa weeye kullihu iyadaasaa taasaa lagu kalif wa calayhaa waxa weeye iyadaas ayaana waxa weeye ka dhalanaysaa althawaaba waalciqaab walam yukalifahum allah kuma kalifin addoommadii waxay awoodaan maahe ilaa wuscahum waxay awoodaan buu ku kalif mas'aladan marka waa mas'ala daqiiqa oo aad iyo aad u muhiima in la fahmo waxayna ku dul wareegaysaa oo shiikhu uu waxa weeye adilo ma uu keenin adilo badan ma keenin laakiin waa taxqiiqi buu sameeyey waxa weye marka masaladani waxa weeye masaladii ay isku khilaafeen ahlusunna iyo ahlulbidac markii baabulqadar laga hadlayo markii maraatibtii laga soo hadlay masaladan marka waxa weeye addoommadu waxa ay samaynayaan afcaashooda ay samaynayaan ma ilaahay baa abuuray mise iyagaa abuuranaya ahlusunna waljamaaca waxay qabaan salafu saalix addoommadu afcaashoodu inay tahay makhluuqa ilaahay abuuray wayna soo marno waxay deliishadeen qowluhu tacaala wallaahu khalaqakum wamaa tacmaluun ilaahay baa abuuray idinka iyo waxaad samaynaysaanba iyo aladii tacmaluun wallaahu khalaqakum wamaa tacmaluun ey afcaashiina aad samaynaysaan idinka abuuray ee ilaahay baa abuuray idinkana ilaahay baa idin abuuray qadariya waxay yidhaahdeen addoonku isagaa abuuranaya ficilkiisa ilaahayna shaqo kuma leh jabriyana waxay yidhaahdeen addoonku waa khasban yahay wax uu samaynayo isaga ma jirto ilaahay baa waxaan oo dhan samaynaya oo ikhtiyaarba male bay dheheen waa sida caleentaa geedka saaran oo dabayshu ruxaysoo kale wax kasta oo uu sameeyo addoonku waa khasban yahay marka ilaahay baa samaynaya waxaan oo dhan ayay yidhaahdeen tacaala allaa camaa yaquuluuna culuwan kabiira haddaba markaa dhowr arrimood qofku markuu si fiican u garto ayuu masaladan ka dhaadhici kartaa kow marka ugu horreysa waa inaad ogaataa akhi fillaah wax tacaaruda iyo wax iska hor imaada inayna jirin allah subxaanahu wa tacaala inuu afcaasheenna ee inuu ilaahay ina siiyey iraada iyo mashii'a iyo qudra ilaahayna uu leeyahay iraada iyo mashii'a iyo qudra haddaba marka innaga iraadadeenna iyo mashiicadeenna iyo qudradeenna waa makhluuqo ilaahay baa inoo abuuray oo innaga inagu abuuranta taas ayayna acmaashu ka dhalanaysaa ficilka aad samaynaysid waa inuu helaa iraada adigu aad doontay ood go-aan ku gaartay iyo awood aa ku qabatid iyo cadamul maanic wax kaa manciya inayna jirin mathalan tusaale waxaad rabtaa inaad tukatid salaaddii baa la gaaray qofkii waxay u baahan tahay salaaddii inuu tukado saddex arrimood inuu isla helo inuu helo iraada go-aan uu qaato inuu salaaddii tukadoo kaco wuxuu u baahan yahay awood inuu helo uu ku istaago oo qudrad helo wuxuu u baahan yahay wax ka manciya inayna jirin oo maanic la waayo markaas salaaddii tukan karaa marka salaaddii markuu tukado camalkaa uu sameeyey isagaa sameeyey laakiin xaqiiqatan yaa u qadaray oo qudraddan iyo awooddan iyo siiyey allah idan allahu marka baa abuuray afcaashaadan aad samaynaysid biwaasida marka wax tacaarud ah oo waxa weye ku jira ma jiraan oo iska hor imaan mayaan waayo culummadu waxay yidhahdeen allah subxaana wa tacaala nabiyullaahi aadam markuu abuurayey bilaa waasida ayuu abuuray gacantiisuu ku abuuray dhoobo iyo ciidla soo qaaday baa ilaahay ka abuuray sidoo kale jannatu cadnin gacantiisuu ku abuuray baa sida axaadiista caddaysa allah markuu xawaa abuurayey biwaasidati aadam baa laga abuuray aadam ayaa laga abuuray innaga marka layna abuurayo biwaasidati alwaalidayn labada waalid ayaa laynaga dhex abuuraya idan marka allah waxna waa abuuraa bilaa waasida waxna wuu abuuraa biwaasida in wax u dhexeeyaan haddaba marka acmaasheenna aynu samaynayno waa makhluuqa ilaahay baa abuuray laakiin quwadda innaga layna geliyey iyo iraadadiiyo go-aanka layna geliyey ayay ka dhalanayaan marka sidaa daraaddeed xaqiiqada ilaahay baa abuuray waa idan marka innagii mashiicaan leennahay iraadaan leennahay quwaddaa ilaahayna si ka waran qofka haddii quwaddiiba uuna hayn salaaddii rabaa inuu istaago shalal baaba ku dhacay quwaddii baa laga qaaday waad aragteen dadka qofka markuu xanuunsado ma kici karo xubnihii awoodda uu ku istaagaya ilaahay hadduu ka qaado hadda markaa waxba ma samayn karo ama maskaxdii baaba laga qaaday muxuu samayn karaa waxba idan waxa weye waxaan oo dhan waa allah subxaana wa tacaala bimashii'aatihi marka mashiicadeennu iyo iraadadeennu waa taabica waxay raacsan tahay bimashii'at illaah wamaa tashaauna ilaa an yashaa allah weeye inuu ilaahay doono maayo waxba ma dooni karno marka mashiicadaas raacsanta haddaba marka waxay yidhahdeen culummadu afcaasha aynu samaynayno waa makhluuqa innagaana laynoo tiirinayaa oo laynola xisaabtamayaa sidaa daraaddeed ayaa allah subxaana wa tacaala wuxuu ku yidhi gaaladii yaa ayuha aladiina kafaruu laa tactadiruu lyowm inamaa tujzawna maa kuntum tacmaluun aayad kale walaa tujzawna ilaa maa kuntum tacmaluun aayad kale hal tujzawna ilaa maa kuntum tacmaluun idan yaa loo tiiriyey marka wixii lagu ciqaabay oy naar ku galeen iyagaa loo tiiriyo loo idaafeeyo leanna iyagaa la yimid iraadadooda iyo doonistooda ay dooneen bay kula yimaadeen laakiin asalka ilaahay baa qadaray bicilmihi inay samayn doonaan buu allaah ogaa markaasuu qadaray taa marka waa taas waxaa kale ood markaa aamins laga aaminayaa oo qofka muuminkaa la rabaa inuu aamino afcaalu lcibaadi makhluuqa sida aayaddaasi caddaysay waayo waxaa ka dhalanaysa sida ay yidhaahdeen qadariyadu waxay yidhaahdeen qofku camalkiis afcaashiisa isagaa abuuranaya waxaa ka dhalanaya sidii majuustii oo kale inay yidhaahdaan laba khaaliq baa jira khaaliqu lkhayri wa khaaliqu shari marka kuwaanna hadday yidhaahdaan anigaa wax abuuranaya dee khaaliq bay markaa noqdeen sidaa daraaddeed marka waa khatar waa sidaa daraaddeed buu nebigu qadariyada ku tilmaamay majuusu haadihi alumma majuusta waa nimanka dabka caabuda oo waxa faris iyo halkaa ku noolaa oo dabka caabudi jiray majuusu haadihi alumma leanno laba khaaliq bay sugeen laba khaaliq ayay sugeen waxa marka waa arrin khatara jabriyaduna waxa weeye addoonkiiba waxay ka dhigeen waxaan ikhtiyaar lahayn iraado lahayn oo waxa weeye caleenta geedkoo saarana hadduu waxado iyo hadduu zinaysto iyo hadduu khayr sameeyaba waa khasban yahay bay dhaheen idan maxaa loo ciqaabayaa marka taasna waa talaacub tacaala allah camaa yaquuluna culuwan kabiira idan markaa waxa laynagu kalifay waa wixii aynu awoodi karno waana wixii allah subxaana wa tacaala quwad inoo siiyey oo waxa weeye mashiicadeenna iyo iraadadeenna ku dhacaya ayaynu samayn karnaa marka sidaa daraaddeed ayaa waxaa la odhanayaa allah subxaana wa tacaala waa waxa weeye isaga ayaa ah khaaliq faacil xaqiiqatan wuxuu yidhi shiikhu wallaahu huwa alfaacilu xaqiiqatan waalcabdu munfacilu xaqiiqatan innagu hawshii baynu qabanaynaa laakiin asalka ficilkeenna iyo waxaan samaynayna iraadadeenna kulli waa makhluuqa ilaahay baa inagu abuuray hadduu ilaahay inaga qaadana waxba ma samayn karno waxaan samayn karna ma jirto sababta allah waxa uu yidhi man yahdi allaahu fa huwa almuhtadi waman yudlil fa ulaaika hum alkhaasiruun qofkii ilaahay hanuuniyo baa hanuunsan baa hanuuna allah huwa alhaadi allah waa kii hanuuniyey waa waalcabdu muhtadin addoonkuna waa hanuunsamay marka waa hanuunkii buu qaatay oo raacay laakiin hidaayada ilaahayba xaggii bay ka timid marka xaqiiqada allah subxaana wa tacaala baa wax hanuuniya yudilu man yashaa yahdi man yashaa wa yudilu man yashaa ciduu doonana waa dhumiyaa ciduu doonana waa hanuuniyaa allah subxaana wa tacaala walaa ctiraada wax ka hor imaan kara xukumkiisana ma jiraan waayo waa cadli waa xikma wax walba meeshay ku haboon yihiin ayuu dhigayaa allah subxaanah wa tacaala wa huwa aclamu bilmuhtadiin isaga ayaa u cilmi badan kuwa hanuunaya idan khulaasat lqowl wuxuu yidhi shiikhu raximahu llahu tacaala uu ku gebagabeeyey faman adaafa qofka u tiiriya waxa weeye acmaashii afcaashii qofka u tiiriya addoonka oo yidhaahda addoonkaa abuurtay kafara waa ku gaaloobaya waayo wuxuu sugayaa markaa laba khaaliq bal waxa weeye kuwo badan buu sugayaa waayo qof walba khaaliq buu noqonayaa markaa hadduu yidhahdo anaa acmaashayda abuuranaya oo ilaahay shaqo kuma leh hadda khaaliq baad markaa noqotay ilaahay baad ku qabsatay marka rububiyadiisii iyo sifaadkiisii afcaasha ilaahay waa inaad u daysid waa waxa uu yidhi qofka marka addoonka u tiiriya labadaba oo ficilkii iyo qabashadiiba u tiiriya addoonka waa ku gaaloobaya qofka ilaahay u tiiriya waa jabriyadii ilaahay u tiiriyey oo yidhi wax walba ilaahay baa samaynaya anuu shaqo kuma lihine taana wuu ku gaaloobaya waayo waxaa ka dhalanaysa macsidan uu samaynayo markuu ilaahay u tiiriyo marka macsida ilaahay baa sameeyey baa ka dhalanaysa waa gaalnimo waa ku gaaloobaya yaa mu'mina marka xaqiiqatan waxa uu yidhi shiikhu uu ku gebagabeeyey qofka xaqiiqatan qira allah inuu faacil yahay afcaasheennuna ay makhluuqa yihiin laakiin acmaasheenna innagu aynu samaynayno oo munfacil aynu nahay innagu la imaanayno oo iraadadii iyo awooddii ilaahay ina siiyey aynu ku samaynayno kaas ayaa mu'mina xaqiiqatan marka khulaasatul qowl waxa weeye wax ictiraad ah iyo wax iska hor imaadah oo ku jira arrintaa ma jirto iyo mashiicadii iyo iraadadii aynu soo sugnay waa inagii nidhi allah subxaanah wa tacaala iraadadiisa iyo mashiicadiisa midda kownigaa iyo midda diinigaaba labadaba waxa weeye waa loo sugay sidaa daraaddeed marka inagiina mashiicuu ina siiyey iraada iyo awood kama hor imaanaysa marka laakiin waxaad aaminaysaa iraadadeenna iyo mashiicadeennu waa taabica liiraadatihi iraadadiisa iyo mashiicadiisay raacsan tahay wamaa tashaa'uuna ilaa an yashaa allah waxaynu samayn karna ma jirto hadduunan isagu doonin wuxuu isagu doono maa shaa allahu kaan wamaa lam yasha lam yakun marka xaqiiqada masaladan waa intaas weeye oo khulaasadeedu waa intaa kalaamka shiikha markii la khulaaseeyo waxa weeye wuxuu radiyayaa nimankii qadariyada ahaa oo yidhi anaa ficilkayga abuuranaya oo afcaashu ma aha makhluuqa ilaahayna ma abuurin bay dheheen waana kana baadila culummaduna waa radiyeen hadda imaam albukhaari xataa kitaabka uu ka qoray fii khalqi afcaali alcibaad waxa weeye aada uga qoray waa nimankii qadariyada ahaa jabriyadana waa la radiyey oo culummadu waa radiyeen labaduba waa dad dhumay weeye ahlulbidaca laakiin xaqiiqadu waa sida ahlusunna waljamaaca ay mareen waxa weeye wamaa tashaa'una ilaa an yashaa allah acmaasheennana innagaa laynugula xisaabtamayaa innagaana laynoo tiirinayaa xadiidka xadiisulqudsiga akhirkiisu wuxuu ahaa innamaa hiya acmaalukum uxsiihaa lakum faman wajada khayran falyaxmad illaah waman wajada kayra dalik falaa yaluumanna ilaa nafsah taas ayaa marka xaqiiqadu tahay innaga ayaa camalkeenna laynoo xisaabtamayaa wixii aynu samayno ayaa laynugula xisaabtamayaa واي والحمد لله رب العالمين